hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta snaag megahartis toddobaadkii baahadahan oo kale aad dhegaysataan barnaamijka ka aan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan oo la xiriira arrimaha habeenka hadduu ebweyne raalli ka noqdo barnaamijka waxaan ku qaadan doonaa toddobaadkan tababar loo qabtay habeenka ku jira golaha deegaanka iyo habeenka nabadda ee deegaanada maamulka hirshabelle balse inta aan u gudgelin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki waa mar kaliya barnaamijka umuuraha habeenka tobabarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka hirshabelle oo kaashanaysa hay-adda f c a ayaa ahaa mid habeenka golaha deegaanka iyo kuwa nabadda kor loogu qaadayo xirfadaha hogaaminta dhismaha nabadda iyo isku xirka habeenka ka shaqeeya golaha deegaanka iyadoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka hirshabelle gudoomiyaha degmada jowhar iyo xogeyaha dowlada hoose ee degmada tani jowhar ugu horeyn xogeyaha dowlada hoose ee degmada jowhar maxamuud xasan bariisehe iyo gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baarey ayaa kasoo qaybgalayaasha tobabarka kula dardaarmay in ay dardargeliyeen waxyaabihii ay ku barteen halkan islamarkaana wasaaradda arrimaha gudaha ugu baaqay in ay sii kordhiyaan tobabarada noocan oo kale haween ka socda degmada warshiiq oo isugu jira xubnaha golaha deegaanka iyo xubnaha kale ururada bulshada rayidka ee degmada warshiiq ee haweenka ah waxaan rabnaa inaan si gacmo furan idinku soo dhaweyno si kal iyo laaba idinku soo dhaweyno waxaad joogteen gurigiini markay tagaayaan waxaan rabnaa inay message fiican ay warshiiq geeyaan idinkana sidaas si la mid a waxaa laga yaabaa inaad warshiiq tagtaan oy ay idiin soo dhoweeyaan marka intaasna waxaan rabnaa inaad gacanta midigta ku qabataan inta kalena waxaan leenahay waa mahadsan tihiin sida aada wada ogsood tihiin soddonkii sano lasoo dhaafay iyo burburkii iyo dhibaatadii waddankan markuu ku dhacay waxa lagu tiirsanaayo ee lagu baxsaday waxaa waaye gabar wacyigelin loo sameeyo wax la baro si ay dadka ay ayaga ay bulshado dhan gabaray ku midaysan tahay si ay ayaga marka bulshadaas ay wax u gaarsiiyaan ay wax u fahamsiiyaan waxaa waaye waxaa la yidhi marka juhdiga ayaga ha la geliyo run ahaantii wax la dhayansan kara ma ahan hooyadu ama gabadhu saddex mas-uuliyadood iyay maaraysaa mas-uuliyaddii gurigeeda ka saarnaa mas-uuliyaddii ubadkeeda ka saarnaa iyo mas-uuliyaddii bulshada ka saarneed saddexdaas mas-uuliyadood ay haysaa saddexdaas mas-uuliyadood ee ay hayso siday ugu adkaysan lahayd ay maxaa la yidhaahdaa ula falgeli lahayd ay u horumarin lahayd ay maxaa la yidhahdaa wax miro dhala ugu soo saari lahayd aad iyo aada ugu faraxsan nahay maalinta oo noo bilaabanayay iyo maanta laba wejiyaan kala leenahay maalinta barnaamijka noo bilaabanaya waa isku cusbeen xoogaa isdhexgal ma jirin maanta waxaa umalaynaa isdhexgal badanaa jiro farxad badanaa wejiyadiina ka muuqata taasna aaday noo noo farxad gelinaysaa Ee, sideedaba barnaamijyadan waxyaabaha lagu gol leeyahay waxaa ka mid ah in bulshadu ay isdhex gasho aaraada iyo fikirada kala duwan iyo haddii ilaahay ku idmaayo dhaqannada kala duwan iyo maxaa la yidhaahdaa ee, degmadana jowhar waxaa laga yaabaa in kaljar gooni ay leedahay midda warshiiqna ay kaljar kale leedahay nidaam gooniya loogu dhaqmo meeshana nidaam kale loogu dhaqmo marka inay maxaa la yidhahdaa isdhexgal uu ka dhaco oo kii fikirkii iyo dhaqankii xagga yaalayna inta la keeno kii inta ka jirayna xagga lagu celiyo si bulshadu eh, tacaamulkooda iyo habsami u socodkooda iyo nidaamka eh, eh, daadihinta maamulkooda iyo ba wax badan isaga bedelo marka aadaan ugu faraxsannahay inkastoo aan jeclaan lahayn in golayaasha golaha deegaanka ay ragna ay ku jiraan ayagana halkaan ay yimaadaan si ay ragga kale ula falgalaan doctor awesi waxaan ka rabnaa marka teeramka kale inay rag ku soo daraan Eh, waxaan leenahay eh, soo dhowaada eh, aadaa ugu faraxsannahay eh, meesha aad joogtiin waa dalkiinnii iyo deegaankiinnii sababtoo ah magaaladan jowhar waa magaalada caasimadda dowladda hirshabeelle ninka warshiiq joogo iyo kan haddii ilaahay ku idmaayo cadallo joogo iyo midka eh, aadayabaal joogo iyo kan kaloo eh, degmooyinka hiiraan ka mid ee joogaba caasimaday u tahay guriyay u tahay hooyay u tahay waa hooyadii isteedka soo dhoweyn iyo haddii ilaahay ku idmaayo iyo wax walbana waa waa mudantihiinoo waa leedihiin meel gooni ah oo idinkala leeyahay maahan idinkaa iska leh waa caasimaddii waa gogashii waa lafdhabartii marka waxaan ku faraxsannahay in aad noqoteen tiimkii ugu horreeyey oo nidaam haddii ilaahay ku idmaayo maamul oo administration oo hannaanka golayaasha deegaanka ah ka socdo inaad idinka noqoteen oo aad timaadeen annaguna taas waxay noo tahay farxad iyo reerayn marka mininka minikiina waaye soo dhowaada noo jooga aada ugu faraxsannahay kulamo kalena waa inuu jiri doonaan oo meeshan aan ahayn xaruntii maxaa la yidhaahdaa ayaan idinku soo dhoweyn doonaa oo dowladda hoose Ee, nidaamyadeenna iyo siday u shaqeeyaan iyo golaha deegaanka qeybaha kaloo naga maqanna waa arki doontiin marka waxaan leenahay soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay in reer waan mahadsanti insha allah taala Een, eh, bacda salaam runtii farxad badanaad na haysato oo mar haddii ay nala joogaan reer warshiikh ee weliba aan nahay weliba aan su nahay dad aad isu dhow hir shabeelle waa isaga dhownahay gobolka shabeellaha dhaxaan nahay Eh, waxaan isaga dhownahay oo kale een, eh, magaciisii ii sheeg soohinteena soohinteena wadaaga yaa ha waxaa kaloo isaga dhownahay golo deegaan ayaan wada leenahay inteena Een, eh, abba noogu horreysiin laba goor laakiin waa isa ag dhownaayoo waxaan leenahay dadkii isku waaro oo isla hela ee isfahma ilaahay inuu naga dhigo Een, eh, waxaa farxad mar labaad iyo mar saddexaad noo ah inaad nala joogtaan weliba muddo dheer nala qaadataan aadaan u jeclaan lahayn waxaan rabaa wasaaradda iyo maxaanku raahdaa hay-adda eh, s b a in ay noo kordhiso een, eh, barnaamijkeena meesha hadda haweenka aan kasoo xulanay in ay noo wada keenaan een, eh, golaha deegaanka oo dhan haween iyo ragba een, eh, in warshiiq tagno iyo inay joor wada nimaado waxayna waa u kala duwan tahay malaha hadduu al yidhaahdo een, eh, wasaaradda iyo waxaan ka codsanaynaa iyo hay-addaba in sidaas ay noogu fududeeyaan Een, eh, sida uu sheegay guddoomiyaha een, guddigaba waxaan leeyahay in maalin maalmaha ka mid ah aan wada tagno Een, eh, xafiisyadeenna aan wada tagno hoolalkeena gabdhihii reer warshiikh een, eh, golahooda deegaanka iyo dhammaan golihii deegaanka ee degmada jowhar Een, eh, doctor awees ayaan ka codsanaa asigana inuu taas noo fududeeyo hadduu al yidhaahdo in barnaamijkan oo kale lagu soo noqnoqo welina waa tabaynaa in lagu soo celceliyo maxaa yeelay eh, waxaan rabnaa in laga dhaxlo tababarka uu qabanayo doctor awees iyo tiimkiisa nabadgeliyo dadku wada noolaado waxaan rabnaa hadduu al yidhaahdo in in, eh, haweenka nabada lagu ogyahay inaad noo horseediin nabadda in maxaan ku raahayto in eh, ku barbaarisiin ubadkiina u sheegtiin wiilashiina yaryarka ah u sheegtiin nimanka idinka soo faayo in ay nabad dadka ay ku dhex maraan waxaan jeclaan lahay inaad isku noqotiin mar kastana aad ka- ku dadaashiin bulshadiina oo la noqotiin nabadda iyo wax ku oolka ay leedahay aadaa umahadsantiin hagaag dhegaystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka umuuraha habeenka hay ka baxa warbaahinta isla markana wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose liibaan cabdiraxmaan oo dhankiisa ka hadlay tobabarka ayaa ka hadlay muhiimada tobabarkan uu u leeyahay habeenka ku jira golaha deegaanka iyo kuwa nabadda bacd salaam Een, tababarkan waa tababar muhiimad gaara u leh haweenka ee ka shaqeeya nabadda een, iyo haweenka een, ka tirsan golaha deegaanka degmada juwaar run ahaantii waxaan filaynaa ama aan qorshaynaynaa haweenkeenna ee ku dhaqan ee, degmada jowhar ee guud ahaan dowladda hirshabeellaba iyo guud ahaan soomaaliya inay yihiin haween nabadeed haweenku waa astaan nabadeed hooyooyinkeenna waa hooyooyinka nabadda ka shaqeeya Een, waxaan rajaynayaa tababarkan inuu muhiimad gaara siiyo een, sidii ay haweenkeena u noqon lahaayeen hogaamiyeyaal een, dhammaystiran oo dulqaad u leh een, waxyaabaha soo wajaho oo kaga yimaado wiilashooda een, in ay maanta ay halkan ay ka miro dhaliyaan een, wax soo saarka ee tababarkan u noqdo mid ay ayaga uga faa'iideeyaan bulshooyin kaleeto ay maanta matalayaan oo haweenka ah hooyooyin ama dad hogaamiyaal dhammaystiran noqdo Een, degmadan jowhar een, maalmihii hore aynan lahayn konsolka oo golaha deegaanka intaan la dhisin ka hor iyo maanta farqi weynaa u dhexeeya marka waxaan rabnaa hooyooyinkeena golaha deegaanka ku jiro iyo hooyooyinkeena markhaatiga u ah een, caasimadda jowhar iyo dowladda hirshabeelle degmooyinka hadda ay leedahay ee- ee konsolada laba inaad ku baraarujisaan hooyooyinka inay degmooyinkooda ay ay ka shaqeeyaan in loo dhiso council aad ogtihiin degmooyin badanoo waxaa jiro u baahan laakiin ku dhiiran la marka waxaan rabnaa inaad codkiina ku biirisaan dadkaas siday u noqon lahaayeen dad council leh marka anagana ka wasaaradda arrimo guda ahaan waxaa waaye waa waa ka shaqaynaynaa si ay xirfado badan ay u helaan ay fursadna u helaan tababarkan wax farqi weynaa u dhexeeyo waxaan isleenahay insha allahu tacaala markaad ku noqotaan deegaankii ama degmadii aad ku laabataan inaad wax weyn ka bedeli doontaan in xafiisyadiinnana aad kusoo kordhin doontaan wax aad u sarreeyo annagana hadda kolley een, waxaan rabnaa wixii halkan macallimiintii ay ku bixiyeen inaynan noqonin hal bacaad lagu lisay inay noqdaan wax wax lagu dheefo waxaan rabnaa waxa aan diiradda u saarayno tababaradan waxay tahay een, dhismaha dowladnimada waxaa aasaas u ah hooyooyinka een, sababtoo ah cunuga haddaynan hooyo tarbiyeynin een, ma- ma ma hagaago marka hooyada mar walba waa lafdhabar sida hadda guddoomiyaha ee, duqa magaalada uu sheegay hooyadu mar kasta waa lafdhabar waayo hooyo markii magaceeda la sheego xanuun badanaan dareemaynaa Een, waxaa ogaan karo dadka hooyolaanta soo koray ama dadka maaragtay xaaladaha ee- ee ay soo wajaheen oo gabdhalaanta ahaa marka waxaan idiin leenahay insha allahu tacaala tababarkan ma noqon doono kii ugu dambeeyey Een, warka guddoomiyaha hadda uu noo sheegayna waxa waaye waa waa qaadaynaa waa fulinaynaa Een, insha allahu tacaala dee wasaaradda arrimaha gudaha mar walba iyada waxaad ay diiradda saaraysaa golaha deegaanka in ay maaragtay ay ho- ay horumariso oo ay noqdaan Ee, maalintii koowaad oo tababarka aan furaynay ee, maamadii xildhibaanada golaha deegaanka maama dowlay waxay tiraahday markii labaadaan soo laabtay waxaad ku garan karnaa marka in ay shaqooyinka ay qabatay ama shaqooyinka ee, la- maaragtay horey u qabteen ayada iyo tiimkeedaba in lagu soo celiyey marka een, kulli anaga waxaan anaga waxaan ku dadaalayna waxaan leenahay golaha deegaanka ay dumarka ka maqan yihiin ma soconayo horu mudhaqaaqayo marka markastana dee golaha deegaanka inay dumarka u bataan aan ka shaqaynayna sababtoo ah golaha deegaanka degmada markay u bataan dumarka wax badanay soo kordhinayaan marka ma ahan waxaan waxaan adinka waxaan adinka maaragtay eh, hortiina aan ka leenahay ma ahane waa wax annaga qalbiyadeena ka guuxaayo warka waxaan fulin doonaa insha allahu tacaala iyo codsiga gudoomiyaha anuu ku hadlaya afka wasaaradda mudana gudoomiye waxaan kaa qaabilaynaa aan kaa aqbalaynaa insha allahu tacaala aan raadinaynaa labada gole ee deegaanka ee degmada ee warshiiq iyo degmada jowhar weliba xitaa waxaa waxaa waxaa idinku soo kordhoomay ee degmada mahadaay haddana waddada kusoo jiro degmada balcad marka insha allahu tacaala ee, dhammaan golayaasha deegaanka waxaan rajaynaynaa inaan tababar guud u qabanno oo aan hal xarun aan maaragtay aan u qorshayno oon iskugu geyno si maaragtay ay u kala faa'iidaystaan ayaga ay dadka tiimka usoo horreeya warshik inay macallimiin u noqdaan ee, tiimka kaleento haga qaybihii dambe ee barnaamijka ah ayaan isla soo gaarnay markana xildhibaanadii haweenka ahaa ee ka tirsanaa golaha deegaanka islamarkaana ka faa'iidaystay tababarka ayaa u mahad celiyey wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهذا البعض ما شاء الله أقوم هذا علنا يا وسيرة ما شاء جوجو حقياها قدومي هذا المدى كله وحان لها هاي سود هذا ما شاء الله عصبنا هذا القوة دلكين لكن وحان الرير ورشيق أنا أقوم مقعي ودولاي قادة حسين وحان كمدا كونسل كاد قمدا ورشيق سنة أفرت السنة هرنا وكجري أفرت السنة وكلا نصيب إلي يقول دري waa ilaahay mahadiis waa marka ugu horreysan jowr aan imaado reer xeebeed aan nahay Ee, webiga aan soo barayna insha allah iyo beeraha waxaan rabaa in aan barto reer jowhir konsulka cusub ee jowhir u samaysan inaan barto- barano oo aan la jaan qaadno waa wax muhiim ah oo noo ah Ee, wasaaradda iyo guddoomiyaasha iyo xogeeyahan waxaan rabnaa inay meesha si fiican noogu soo dhaweeyaan wadanka waxaan rabnaa in dowladnimada hoos loogu daadego golaha deegaanka la badiyo kulli hirshabeelloona inaan ka wada samaysiin aan jecelnahay wax badan aan ka baranay insha allah waxaan rajaynaynaa annagana inaan dadkeena iyo dalkeena si daacada ugu shaqayno waxaan leenahay soo dhawaada kulli tiimka gabdhaha kulli inta ka qayb qaadanaysa muxuu ahaa dib u heshiisiinta maamooyinka iyo wiilasha kulli waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha een, gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada xogayaha dowladda hoose gabdhaheena quruxda badan leh konsalka degmada warshiiq iyo tiimka nabadda waxaan kaloo salaamaa tiimka reer jowhar ayagana waxaan ku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa halkan mahad gaara aan uga mahad celinaa wasaaradda arrimaha gudaha oo madashaan aadka u quruxda badan leh sukeenna keentay oo aan maanta wax badan meeshaan aan ka kordhisa doonno hadduu ilaa yaraa muddo aan isla jiri doonno aadaan uga mahad celinaa wasaaradda iyo intii halmaashay oo arrintan ka soo shaqaysay iyo hay-adaha ay qusayso Een, waxaan leeyahay een, maanta waa maalin weyn ani waxaan ahay hooyo wax badan soo shaqaysay waxaan ka mid ahay gabdhihii u ilgamay oo ururka haweenka oo doorashada ku timida gobolkan shabeellada dhexe la isu keenay degmooyinkiisa waxaan leeyahay waa farxad wanaagsan in maanta anagoo gabdhaa inta barnaamijkan naloo qabtay intaan ka shaqaynaynay oo nabaddana aan kasoo qayb qaadanay oon ku dhex jirnay intaas oo- oo muxoohayto bulshada aan nahay xoogga bulshada hooyadu waa xoogga bulshada waxaan leenahay qof walba meeshii joogto hawsha ha ka wado wasaaraddana waxaan ku ammaanaynaa inta ay juhdi gelisay oo isukayna keentay aad iyo aadaan ugu faraxsanaa aniga barnaamij hadda ka hor ee ka dhacay meel kiikali la dhaho oo ruwaanda ku taalo madax- magaalo madaxdeera saanoo kale gabdho leelakey gabdhuhu waa lafdhabarta waa inay dalka qayb ay ka qaataan lixaatile sidii ladayn xusha inaad u xidhnaataan intaasaan leeaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana mahadsan وعافمات ضمان قوة يعني واحد كأخ وحان كان كلام يا مامك الشباب أمور مدحين علي مدلاوي أيو وسير كحجانك أربعة بدها قدوميا دجمدة حلوانة قولها ديجانك دجمدة جوهر iyo gabdhaheena xildhibaanada degmada warshiiq iyo guddiga xalinta iyo khilaafaadka iyo tiimka barnaamijka wadaan waa ay salaameen salaamkiis waxaan aad maanta ugu faraxsanahay anagoo ku sugan degmada joohar si sharaf leh oo wanaag leh ba lagu soo dhaweeyey waxaan kaloo u mahadcelinaynaa maamulkeena degmada warshiq gudoomiyaha degmada warshiq maxamed xasan mataan isagana sidoo kale qayb libaax ka qaatay inaan maanta heerkan aan soo gaarno hirshabeel oo dhan bar dowladda dowladana waan soo dhaweynaynaa sida gabdhaha ayaantan ay ugu qaybgelinayaan maamulka hirshabeelle waa ku faraxsanahay gabdhaha maasha allah si wasaaradda arrimaha gudaha ayadana si gaara ugu mahadcelina qoonsalkii hore oo degmada warshiq afaray ahaayeen hadda sanadkan dambana waxay noqdeen lix waxaana haddaas iskale ilaahay iyo dadaal annaga aan ku dadaalnay inay noqdaan lix waxaan kaloo u mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha ayadana sidoo kale aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa iyo dowladda hirshabeel gabdhaha haweenka ayaantaan lama haqiro aaday u wanaagsan yihiin sida hadda lagu socdo haddaan ku socno horumaran gaaraynaa haweenka waa lafdhabarka hooyooyinka gurigooda dowlad ka yihiin ayagoo gurigooda dowladka ah mas-uulka ahayn haddana mas-uulo kale ee ee dusha saarteen ayagana waxaan leenahay insha allahu dadaalkiina dadaal ku dara gabdhaha joohar xildhibaanada ayagana sidoo kale aniga hadda koob iyo maahan dhowr maraan meeshaan imaaday aan ku soo noqday si sharafka wanaag leh lagu soo dhaweyn jiray haddana saan aan ku qabnaa soo dhaweynteena guriga gurigeena waaye insha allahu idinkana waa mahadsantihiin maamulka idinka saawiintii waa mahadsantihiin bahda saxaafadda oo sharafta leh waa hilmaamay iyadana sidoo kale aada u mahadsantihiin guud ahaan intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka umuuraha habeenka oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay tobabar loo qabtay habeenka ku jira golaha deegaanka degmada jowhar iyo kuwa nabadda ee deegaanada hirshabelle intuu socday barnaamijka anigoo zaara idin socodsiinaya dhankay farsamada oo injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan midciinkiisa sidaa iyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga baylin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan